بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف إن بيتها ما أنت عاوة إنا إدن سيو هذا لي ركوبا وكسابسا قوان ما أنت لسو ساري وكسابسا قد سعودك نوض الصوماليات إيو دورشاد الله وكني لحية طبا قوان كاسو أي قارتي دولة فدرال كاه بيش عالم كنا يكو أي دي أنا والك أنا كعديو أنا كهذا مقعد دولة بنتلان إن قوان كاسو يها قوان annagu aan aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna aysan ahayn wixii ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anuu halkaa waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha waxaan rabaa kale inaan meesha ka caddeeyo in waxaa la isku haya aysan ahayn gobol gobol kasoo horjeeda iyo qabiil qabiil ka soo horjeeda wax ka badsanaya in ay tahay masiirkii dalka iyo horumarka dalka markii aan laba kun iyo laba iyo tobankii doorasha waddankan ka dhacday waxaa la filayay afar sano ka bacdi in la helo dowladnimo iyo horumar ka wanaagsan kii laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa la rajeynaya dadka soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan inay helaan matalaad shacbi ah oo dhaba inay helaan inay helaan dowladnimo ka tarjumaysa rabitaankooda siinaysana waxay u baahnayd oo ay dowladnimo ka rabeen shacbiga soomaaliya meel bay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan iyo hooyo walba iyo aabbo walbaba waxa uu rabaa waxa weeye inuu cunugiisu helo mustaqbal ka wanaagsan kiisa cunugu awoowaha u yahayna uu helo mustaqbal ka wanaagsan midka isaga uu nasiibka u yeeshay ilamaha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qabarigaahi inuu shacbiga soomaaliyeed u horseinayo dowladnimo wanaagsan iyo u gaarsiinayo hadafkaas iyo yoolkaas ay tiigsanayaan ma aha mid u hiilinaya mana aha mid siinaya matalaadii shacbiga hode dhabtahay u baahnaayeen ee dowladnimadii runtahay ay rabeen mid siinaya maaha saas daraaddeed anugu ka cabdiwali ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinayaa talada ayaga ayaana go-aankooda masiirkooda iska leh waxaan u rajeynaya ummadda soomaaliya meelo joogaanba guul iyo horumar iyo inay nabadgelyo iyo deganaansho ku noolaadaan